isbitaalka guud ee magaalada beledweyne waxaa la dhigay carruur fara badan oo qabta nafaqa darra waxaana laga keenay qaybo ka mid a gobolka hiiraan galgaduud iyo weliba deegaanada ismaamulka soomaalida ethoobiya doctoreysa rawda xasan oo ah madaxa qaybta nafaqadarrada isbitaalka guud ee magaalada beledweyne oo ka hadashay ayaa waxay tilmaantay in afar labaatankii saac lasoo dhaafay isbitaalka guud ee magaalada beledweyne lasoo gaarsiiyey carruur kala duwan kuwa oo ay hayso nafaqadarro halkan waa isbitaalka magaalada beledweyne qaybta aan hadda joogno waa qaybta lagu daweeyo ciyaalka nafaqadarrada la-il daran iyo xanuunada kala duwan waa ciyaalka markayna soo gaaraan waa daweynaa waana nafaqaynaa ayagoo ka kala imaanayo daafaha gobolka hiiraan etoobiya waa laga keenaa waxaa kaloo laga keenaa galgaduud baa iyo bakool waa laga keenaa hadda sidii hore ka badan yihi ciyaalka nafaqadarrada saa'id ay usoo kordhayaan daadiswaay waxaa jiraanoo muxuu ahaay abaaro tira badan ciyaalka hadda bilii hore iyo bishii hadda lasoo dhaafay janaayo iyo febraayo saa'id ay usoo kordhayaan dhakhaatiirta isbitaalka guud ee magaalada beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in saacadihii ugu dambeeyey isbitaalka la dhigay carruur fara badan kuwa oo soo wajahday xaalado nafaqadarro ah tirada hore isbitaalka soo gaari jirta waxay ahayd adliistii soddon hadda laakiin bishii aan soo dhaafnay waxaan aragnay afartan iyo toddoba bukaan oo la ildaran cudurka nafaqadarrada iyo xanuuno kala duwan qaar ka mid a dadkii keenay carruurtan isbitaalka ayaa dhankooda waxay ka warbixiyeen dhibaatooyinka ku haysta waxaana ay tilmaameen in marxaladaha haatan ay sii adkaadeen kadib markii ay soo wajahday caafimaad darro qaar ka mid ah dadka oo aan kula kulmay isbitaalka guud ee magaalada beledweyne ayaa dhankooda waxay ka warbixiyeen xaaladaha caafimaad darro ee soo wajahay carruurta ay keeneen isbitaalka guud ee magaalada beledweyne waxaana qaarkood ay iga warbixiyeen marxaladaha iyo dhibaatooyinka haysta
marka hore jadeecaa ku dhacday jadeecadii ka bacdina marka ay gacanuhu ridaa hadda maasha allah sida loo keenay meesha maroon iyo caafimaadkiisa haddana xaaladdiisa caanaha laga siiyey caanaha markaa kalena waa barkisnaa barkaa dhacay
magaalada beledweyne waxaa ku yaala isbitaallo kala duwan oo qaarkood si gaar ah loo leeyahay waxaana maalin kasta la keenaa dad kala duwan kuwa oo laga keeno meelo kala duwan oo ku yaala gobolada dalka soomaaliya bashiir cabdullahi cusmaan idaacadda warsan beledweyne